wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda xabashida itoobiya ayaa ku waramaya in ciidanka itoobiya ay dil iyo dhac ka geysteen degmooyin kala duwan oo ku yaala dhulkaas tuulada daamiri oo hoos tagta degmada tulli guuleed ayay ciidanka xabashida itoobiya ku dileen ugu yaraan afar ruux oo shacab ah iyadoo aysan jirin cid ilaa iyo hadda ka hadashay dilka ay geysteen ciidanka itoobiya dhanka gobolka city oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya waxaa isna laga soo tabinayaa in ciidanka itoobiya gaar ahaan kuwa burcadda ah ee loo yaqaano finaas ay dhac u geysteen rag xoolo dhaqato ah dadkan oo xoolahooda iibsaday ayaa markii ay suuqa kasoo laabteen kadib waxaa wadada u galay ciidanka xabashida itoobiya iyagoona ka dhacay lacag ka badan afar milyan oo bir ah ciidanka xabashida ayaanan intaasi ugu ekayne waxa ay sidoo kale xabsiga dhigeen raggan oo ay tiradoodu ahayd lix dhalinyaro ah waxaana markii ay ehelada u dacwoodeen maamulka ay xabashidu ka dhisatay city uu u sheegay in aysan ka daba hadli karin dadka ay ka haystaan ciidanka itoobiya dhanka degmada shilaabo ee dhulka soomaali galbeed ayaa waxaa iyana laga soo tabinayaa in ciidanka itoobiya ay tacdiyaad ugu geysanayaan dadka rayidka ah habeenadii lasoo dhaafay waxa ay ciidanka itoobiya degmadaasi ka raafeen odayaal iyo dhalinyaro ku dhaqan magaalada shilaabo kuwaas oo ay u geysteen jirdil iyo xadgudubyo kale maamulka ay xabashidu itoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa bulshada u horseedaya dhibaatooyin aan xaddi lahayn